dhulbeereedka ku yaala tuulada banaani oo ka mida tuulooyinka hoos yimaada magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa xilligaani fara badan ku haya cudurka loo yaqaano guduudiyaha kaasoo waxyeello u geysta dalagyada beeraha beeraleyda ayaa sheegay in cudurkaani uu dhibaato badan u geystay beeraha islamarkaana hadda mar kale ay bilaabeen inay tacbaan beeraha yacquub buula cali oo ka mida beeraleyda tuulada banaani ayaa ka waramaya tacabka beeraha iyo waxyeelada cudurka guduudiyaha waxaa dalagyada hadda kale oo diirada saaran sida biriiskii oo kale waxaa kaloo diirada saaran sida galeydii oo kale galeydii iyo biriiskana way fiican yihiin aad iyo aad waa xaaladooda aada u fiican yihiin walo biriiska xiliga uga haboonaa aalada oo ka taagan yahay waa cudub loo yaqaano guduudi oo soo galay marka xaaladaiskata aada u wanaagsan yahay irigeshonka sida waraabka oo kale aada waraab uga helaan waa marka biriiska saasuu yahay maadaama asiga lagu beero beelaha siyaa aan laga heli karo meersiya aan laga heli karin gees laguma beeri karo maadaama uu ku wanaagsan yahay marka dhinaca biyaha noloshan uu ku wanaagsan yahay biyi wuu haystaa marka xaaladii biriiska aada u fiican yahay galeyda maasha allah waa xilidii hore kolley waxaan arka jirnay galeydoo kale inuu dhibaatooyin oo la wajaho sida fol arwamiskoo kale inuu soo wajaho waxyaabahaasoo kale galeyda aan ku arki jirnay laakiin maanta waa laga fiican yahay fol arwamis ma jiro oo loo yaqaano cudurka loo yaqaano qabanka loo yaqaano waa fol arwamiskaas waa laga fiican yahay maanta maasha allah dalka aad u fiican yahay kii xareeda iyo kii dadkii webiga oo heleba labaduba xaaladooda aada u wanaagsan tahay maadaama aan ku guda jirno xiligi xagaaga aan kuguda jirno xagaagan ugu fiican yahay galeyda beriiska cudurkaas waxaa sababay meelaha sulutaan iyo degeenadoo kale beriiska wuxuu u baahan yahay heer kul oo wanaagsan inuu helo oo soddon iyo lix digrii celsius meeshaas heer kul meelaas inuu helo beriiska u baahan yahay maadaama kuleelkii loo heli karo qabo oo jiro marka islamarkaas waxaa ka dhalanaya cudurka loo yaqaano gaduudiye weliba wuxuu ka dhalanaa meelaha sulutaan iyo degeenada ay u geliyeen oo ka dhalanaa marka saas ayaa sababtay inuu cudurkaas gaduudiyaha isugu dhashto qaatan ayaa sababay sotantakii oo saalaayka madaxda adkeeba lahaa giriiskii ma heli karo marka saas aaweed waxaa ku dhacay gaduudiyaha ku dhacay gaduudiyahaas waa wax oo maxaan dhahaan oo cudur hadduu ku dhaco loogu baandiya malaha laakiin ka hortagaa jira kahortagoo kalena in la helo saaxiil diikshid ma jirto hadda wadanka nalaga helaya beeraleyda degmada jowhar iyo nawaaxigeeda ayaa waxaa sanad waliba waxyeelo u geysta fatahaada webiga shabeelle iyo cudurro